waa tahay haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya haaruun macruuf
dhacdada taariikheed ee ugu weyn ee soomaalidu ay ku faanto waxay dhacday toddobaatan iyo laba sano ka hor markii dalka laga yegleelay xisbigii ugu horreeyey waddaniga ahaa xisbigii leegada oo dalka u horseeday xornimada sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii haddaba sidee ayaa xisbigaasi uu ku dhashay sidee ayuu ugu guulaystay inuu wada hanto taageerada soomaalida maxaase dadka hadda jooga ay ka baran karaan aasaasayaashii soomaalida maanta waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti iigu ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdi yuusuf haatanna xildhibaan ka ah baarlamaanka soomaaliya aabbihiina uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay dagaalkii dhagax tuur ee gobonnimo doonka ee shantii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sagaalkii ugu horraynna waxa aan weydiiyey sida s y l ay ku aasaasantay waxaa loo aasaasay yaasiin cusmaan yuusuf baa mataqaanaa horta fikradda keenay isaguna waxaa mataqaanaaye waxaa jiray afartan iyo toddoba nin oo talyaaniga oo xisbiga shuuciga ka tirsanayd oo kasoo cararay musaliini oo soomaaliya soo galay sidaa la socotina dee shuuciyiintu marwalba wax kasoo horjeedeen kuya gumaysiga iyo ismarsay kasoo horjeedeen marka yaasiin la isbarteen marka waxay wada dhegeysan jireen raadiyo mataqaanaaye dagaalkii labada adduunka soconay wada dhegeysan jireen waxaa dagaalkii labaad marka ka dhashay dhaqdhaqaaqyo gobonimo doona ka dhashay oo mataqaanaaye africa iyo asia kulli ka bilowday oo gumaysiga la dagaalamayay marka iyada ayaa ay meeshiis aaraadi siyaasiyiin iyaga wada hadleen oo ku yidhahda yaasiin adinka laftiina waad samaysataan bay ku yidhahdeen magala yaasiin marka firadaasu qaatay nimanka iyaga ahaayoo saddex iyo tobanka nin walba gaarkiis ayuu la sheekaysan jiray marka marka wuxuu diidanaa in ingiliisku ogaado waa weeye dhalinyaradaas dhex galay in walba waa la sheekaysanaya dhaqdhaqaayada gobonadoonka meela ka jirta la sheekaysanaya markii ogaado ninkuu ra'yigiisa uu qabo ra'yi fiican ku arko ayuu dhihi jiray war hadaanana haddaa say saas hadaynu yeello maxay mataqaanaa kula tar marka waxay aasaaseen s w c wax la yidhahdo soomaali mis kalaba wax la yidhaaho macnuhu waxaa xisbigay diidan yihiin la ogaado la aburiyo marka muddo magaca ururka dhalinyarada oo liberaliye iyo samaysay laakiin underground oo dadka hoos laga hanuuninayo oo la gaarsiinayo xorriyaddiisa marka lala dagaalamo ayay ka shaqaynayeen markaa kabacdi ayaa maaragtay markay ogaayeen dadku raacsan yahay dadkuna gobonimadii loo diyaashay bay ku dhawaaqeen xisbi siyaasi oo s y l loo baxshay waa gartay waxaad ii sheegtaa marka si hoose ugu dhawaaqeen baa tiri s y c ayay marka hore ku dhawaaqeen kabacdina s y c waxa isu rogtay s y l marka bal shaqooyinkii ay hoosta ka wadeen waxiiga sheeg iyo ololihii waxay hoos ka wadeen dadka inay yidhahaan isticmaar baan la dagaalameyna hala diyaargaroobo soomaali meelay joogtada ayay dadka u diyaargareynhayeen dadkuna waa soo dhaweyn isla markiiba dadka soomaali dad miskax furan bay ahaayeen way ogolaadeen isticmaalka in lala dagaalamo oo xorriyad la gaaro markay ogaadeen dadku aada ula jiro meel walba ay ku dhawaaqaan siyaasiga xorriyad doonayaan marka waktigii ingiliiska afar dhaqdhaqaaqa xoog laha dhacay oo isku xigay oo mataqaanaaye munaasabado waaweyn oo dagaalo ah xoog laha dhacay kii ugu horreeyey kun iyo sagaal boqol afartan iyo lixdii buu ahaa markii ingiliiska uu soo rogay koodiga madax canshuurka uu soo rogay dabeedna leegadu ay markaa la hadashay ingiliisku wuxuu yeero odayaashii qabaa'ilka madaxda u ahaa eedna wuxuu yihi waa saxiixaysaan ninka waa soo tushanaynaa waxaa kamid ah nin leegada oo allahu naxariista dhihi jira xuseen ha noolaato oo isagu markaa dhaqaadhaqadii ahaa qoladii beelaha soomaaliyed mid kamid a u aha xamarka waraa dabeedna markii ay meel isugu keen odayaashii wuxuu ku yidhi laba geeriyood baynu dhex naallaa waxaynu dooranayna midda sharafta lami midda aan sharafta lahayn haddaan ingiriiska ogolaanana dadkeena na dilayo leerada na dilaysa sharaf daraan ku dhimanaynaa haddaan gudiimada ingiriiska na dilayo sharaf baynu ku dhimana marka labadaas aynu kala dooran waxaa la adaan kugu raacnaye markaan gaalka u tagna u sheeg mataqaanaaye inay arrintaas aanan ogolayn mar gaalka u taga wuxuu yidhi soomaaliya waad diideen saxiixinana soomaaliya ha noolaato xuseen ha noolaataan loo baxshay isla markiina waa la xiray muddo ka bacdina waa lasoo daayey waxaa xigtay kun iyo sagaal boqol afartan iyo toddobadii waa gartay dagaalka kalena goormuu ahaa waxaa ku xigay dagaal buga magaalada xamar wuxuu ahaa boobesa boobesa oo liijira talyaani buu ahaa mataqaanaa marka wuxuu abaabudi jiray mar walba axsaab borotalyan oo isticmaalka la jirta xorriyadda kasoo horjeeda oo leegada kasoo horjeeda dabadeedna wuxuu abaabulay nimankii yamaniinta kasoo jeeda carabta ahaa oo ku yiri mataqaanaaye adinku waxa weeye waxaad tihiin mataqaanaaye isheegeen dadkii sayid barkash oon dalkan annagu aan u haynay dadkeed miyo baadiikiiba dalka qabsanaya marka waa inaan la dagaalanta marka yamaniintiina marka xoog bay ku lahayeen magaalada xamar oo makaayadaha dukaamada iyo kulligii ayagaa lahaa gaari farasyada xataa markaa taxi ahaa ayagaa lahaay oo mataqaanaa iska lahaan jiray marka waxay sameen gaariyaashiibay ka fureen fardihii seefahooday soo qaateen dabadeedna leelanay weerar kusoo qaadeen ma garan oo xaruntii leeladay qabsadeen leeladina waa la dagaalantay aad baa loo laayay maalinta ayada ah runtii marka waa forty seventy weeye mataqaana markay dhacaysa arrintaas waxaad ii sheegtaa marka dagaalkaas marka markuu dhacay dagaalkii dhagax tuur isaga goormuu dhacay afartan iyo sideedii waxaa xamar yimid fort dower cabdullaahi ciise allah u naxariistay waftigiisi markay united nation ka tageen iyo xorriyad baanu rabnaa talyaaniguna koox ka daba diray leeyihin xorriyad ma rabeen talyaanina loo soo celiyo afartii dowladood dagaalkii labada adduun ku adkaaday baa soo baxay oo yiri waxaynu soo ogeynaa dadku maleegad iyo xorriyad bay rabaan mase talyaanay doonayaan marka saddexdii beri oo hore waxaa shir socday lix xisbi oo mataqaanay borotalian xisbi mooye inta kale ay tahay oo calanka talyaaniga wata oo oo leh mataqaanaa isheeg ma rabno xorriyada talyaaniga noola soo celiso marka maalinta koob iyo tobanka january afartan iyo sideedii baa maalintii leegada oo maalinta xaawataakada tilaya weeye talyaaniga marka wuxuu soo diray borotaliankii leegada weerara buu yiri dabadeedna xaawataakii ku baxteen oo markaa joogtay xarunta leegaduna waxaa ku sirsanay meesha guriga ummadda iyo hadda ay ka dhisan yihiin meel walbayna sagafin si aawoodeeda u aragto markaas ayaa horseedkii leegadu waxay u tageen waxayna xarunta waa la qabsaday xaawataakana waa la dilay leegada weerar bay soo qaaday konton iyo laba talyaaniga dileen markaas magaalada xamarna leegada qabsatay kuwii borotalyankana waa carareen soo daawarkii marka markay noqdeen oo ay dib u laabteen way xagga tageen way go-aan gaareen ay leeyihiin mataqaanaye soomaaliya talyaani ha loo dhiibo markay u diyaar garoobaan inay khasiyad qaadan karaan ha qaateen markaas ayaa ayaa ayaa mataqaanay iyagoo ay diyaar noqdaan xorriyad hala siiyo cabdullahi ciisa marka taar soo diray la yidhaahaa beelahay somali oo la yidhaaho oo codka ummadda soomaaliya uu leeyahay waxaa go-aan lagu gaaro talyaani ina loo soo cesho without condition oo macnaheedu yahay inuu caburiyo dharbaqaha goboloodoonka marka waa inaad muujistaan inaad diidan tihiin marka waa forty ninkii waa shantii octoobar kun iyo sagaal boqol afartan iyo sagaalkii dagaalkaas waa dagaalkaan kuu sheegay abahay baa ku dhintay rag badan oo odayaal badan baa ku dhintay dad badan waa lagu dhaawacay xaruntii leegada mataqaana waa la xiray central committee waa la masaafishay magaaladii iyo dalkiina bandi baa laga dhigay marka waa marka cabdirasaaq iyo allah u naxariistay taarka dirayeen lawaaxa iyo ay cabdullahi yuanka jooga u dirayeen leeyihiin intaas qofood baa dhimantay intaasna waa dhaawac xaruntiina waa xiran tahay central committeena waa la masaafishay waxay xiran yihiin cabdullahina meesha khudbada uu ka akrinhayo markaa la weydiiyey safiirkii ingiriiska mataqaanaa markaas yuanka joogay iyo nusaac halaysiiyo buu yiri mataqaanaa arrintaa waa soo sheegayaa arrintu waa dhacday safiirkii ingiriiska marka ayaa bishii november afartan iyo sagaalkii la fadhiistay amendamenta waxay ugu sameeyey go-aankii hore oon waktiyeysnayn markaas waxaa go-aan lagu gaaray soomaaliya in toban sano gudahood xorriyad la siiyo oo mataqaanaa talyaanigu uuna gaarsiiyo markii la gaaro lixdankii ayaa go-aan lagu gaaray waa garta marka intaan sida buuxda loo hoos tegin talyaaniga bal waxaad wax yar iga sheegtaa aragtida wadamada caalamka maraykanka ruushka ingiriiska faransiiska iyo wadamadii kale arrimaha soomaaliya xiiseynayey masar oo kale fikradihii ay ka qabeen in soomaaliya lagu wareejiyo talyaaniga waxa weeye horta marka ugu horeysa talyaaniga mataqaana in loo dhiibo wadamada reer galbeedka aa dhaba waxaa ingiriis dadka u leedayaa leegadu ma dha talyaani ma rabna ay dhaayeen soo maaha talyaaniga in loo dhiibo noola soo celiyo ingiriiska iyo maraykanka iyo awogta iyo faransiiska leegaduna waxay diideen talyaani inala soo celsho waxa ingiriisku u leynayeen waxay ogolaada talyaana laydin keena ayaabay ahayd marka waxa weeye dagaalkaas dhagaxtuur waxa la waa waa dagaalkii goostay in la cayimo xorriyadda markana la siinayo markii dadkaa la laayay faraha badan oo dad badan la dhaawacay waxaasu dhaceen bishii november baa marka marka waxaa dhacayna waa shantii octoober november baa dib loo fadhiistay oo markaa la yidhi waa in la siiyaa mataqaana kudisaba lixdanka xorriyadda soomaaliya la siiyo wey markaasaa go-aan la gaara waa gartay marka xukunkii talyaaniga sidee buu ahaa sidee buu ku bilowday talyaani wuxuu la soo galay alcar iyo weerar iyo dhibaata la soo galay iyo caburin uu raba nabada inuu burbursho axsaabada talyana sameeyo oo xorriyadda dib u dhigo ayuu ka shaqaynayey laakiin leegadii xoog iyo waxa kasii midnimo iyo mintajnima kasii qaaday talyaanigina kuma uusan guuleysan waxaa markaa soo konton iyo afartii baa nin waxaa duqa magaalada ka ah xamar duqa magaalada maaha ama inspektooraha talyaaniga xukuma mataqaanaa waxaa la dhihi jiray magaciisa ancelotti aad maqasheen riirka ancelotti baa la dhihi jiray wuxuu rabay inuu ogaado dadku maleeraday raacsan yihiin mase waa mataqaanaa barotaliya weeye dalku municipality malaha xamar weeye inta kale xamar keliya dowlad hoos dowlad hoosareed weliba oo dug magaala ka yahi talyaaniga marka doorasho dowlada hoose sameeye si uu ogaado mataqaanaa dadku maleeraday la jiraan mase waxay la jiraanin mataqaanaa talyaaniga la jiraanin codadkii marka waxay kusoo baxeen boqolkiiba sagaashan ka badan mataqaanaa ayaa leegada u guulaysatay markaa ayuu mataqaanaa ogaaday in dadku leegada la jiro oosan talyaanigu caburin karanin ayuu cabdullahi cusmaan u yeeray oo ku yiri waxaan rabnaa inaanu anagii adinku heshiino oo aan coloberashi wada shaqayno oon xorriyaddii wakti laydinku galay laydinku talagalay idin siino oo markaas aynu misnaa dowlad daakil aydiin soo horumarino ayaa mataqaanaa ayaa ayuu ayaa ayaa mataqaanaa coloboratioonahaasa dhacay marka coloborationahaasu dhinacna wuu ka fiicnaa dhinacna qalab buu ka ahaayo waxaa weeye matalan conditionbukan waxaa kamid ahaa in nimankii baratooyinka ahaa oo xorriyadda kasoo jiray maamulka la sameynaya inay ka qayb galaan ayaa ayu ayaa condition kamid ahaa marka leegadu waxay laba buug bay lahayd buug madow iyo buug cad bay lahayd buuga cad waxaa lagu qori jiray dadka xorriyadda doonaya ayaa lagu qori jiray buugga madowna waxaa lagu qori jiray dadka xorriyadda kasoo horjeeda ballantuna waxay qof walba wax mutasayn helo lixdanka markii xorriyadda la qaato ayaa dadka lagu ballaniyey marka buuggii madooba iyo buugga caddaa meeshaasay ku dhinteen magaca coloboratioonahaas tanana lala galay ayaa dishay ayaa meesha ku dhimatay marka dhibaatada ugu weyn leexashada keentana taas ayado halgankii xooga badnaa ummadii soo gashay xoola dhisee ka gaarsiiyey heshiiskaasuu ahaa ma garan iyo dhinaca kale dee qolada mudareedka ayay yihiin talyaani cunaaskiisa iyo dhibaatadiisanu iska leexinaynaayo iska ogolaan oo horriadayda wakti loogu talagay aynu qaadan oo ayay mataqaanaa qaarna waxay la war waxayay taariikhda iyaan lagu cayaarin oo aduu meesha leeyada xataa waa ku kala jirta waa ku kala dilaacday waa la socotaa daakilka markii la qaatay aadan cabdullahi cusmaan allah naxariisto wuxuu noqday ra-iisul baarlamaan cabdullahina wuxuu noqday allah naxariistay ra-iisul wasaare ninka la yidhaaho allah naxariistay xaaji maxamed xuseen saddex iyo toban kamid a ayaa waxaa loo doortay beresentkii leegada xaaji maxamedna dadka xag jiro oon ogolayn heshiiskaas kasoo horjeeday buu ahaa markuu xamar yimidna waa ka hor yimid leegadii baa laga saaray oo la yidhi mataqaanaa ishee ninkii leegada saddex iyo toban kamid ah waa laga saaray dad badan baa la caro gareed soomaaliya furay marka leegadu way kala jirta arrintaasina ku kala jirta arrinta ku saabsan dowladdii daakhiliga sida ugu diyaarisay wadanka xornimada iyo doorkii s y l iyadana wax iga sheeg waxa weeye de daakilku waxaa loo diyaargaroonayay mataqaanay sheegeen in xorriyadda wakti loogu talagala la qaato lixdankii marki la gaaro maamulku meel gaar oo sii diyaariya mataqaanaa sii dowlad loo xukumi lahaa meesha laga sameynayay marka dee lixdankiina waxaa soo diiray waqooyina waa yimaadeen laba xisbi oo xisbiga s n l iyo iyo xisbiga u s u ayana yimid oo midnimadii soomaaliya wax ka saxeexay oo xamar lagu saxeexay oo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii labadii gobol oo midna ingiriis ka kacay midna talyaani ka kacay baa mataqaanaa la mideeyey oo jamhuuriyadda soomaaliya aasaasay marka iyada ah koob iyo lixdankiina arki loo qaaday in mataqaanaa jamhuuriyadda soomaaliya ay jamhuur hal jamhuuriyad ay tahay mataqaana waa garta leegada s y l sidee bay uga gudbeen arrinta ku saabsan qabyaaladda qabyaaladda waa ka gudbeen soomaalida isku aamineen soomaalida isku aamineen in leegadaanu midna sheega jirin mataqaanaa wuxuu ahaa nin soomaaliya oo mataqaanaa aan qabiil sheegan karin buu ahaa oon loo ogolay ninku hadduu qabiil sheegtana leegada waa laga saari jiray ama waa la ganaaxi jiray maselama haddaan kuu sheego waadaa dhowr iyo dhowr iyo kontonkiibaa nin barotaliana ayaa xabad waxa ku dhuftay leegada madax xabad kala dhacday dabeedna leegadii oo dhan baa inta lasoo xareeyey baa kuwii la gelshayba karbalyeeriga talyaaniga ahaaba mis u yaalla markaasa markuu ninku marku soo gelaya waxaa laleeyahay kiraasasay qabiilkaaga waayo markaasuu leeyahay ninka leegada dhihimaay qabiil sheegana soomaala buu leeyahy soo ma gara markaasaa la dilaya inta la garaa xabsi lagu tuuraayo marka nin dhalinyaro leegada kamid a ayaa ayaa mataqaana meeshii soo galay markaas aa layi kii laasisay marka wuxuu raggiis xibnihiisoo galgalanayo la dilayo ayuu arkay markaasuu yihi caawa keliya reer caawa keliya reer hebel baan hay waa la soo daayo war maxaa kusoo bukada raggale waa la xiray waan ka sheegay waxaan waxaan caawa keliya reer hebel baan hay markaasaa la ganaaxay waa la ganaaxay waa mataqaanaa waxaa la yidhi waa qalad barsano inaad qabiil sheegato maahay marka waxa weeye halkaas ayay qabiilka wax la digo la nacay buu ahaa dulli ah oo baktiga qarandihi isagu ah waa gartay marka markaad aan ka hadalno waktiga maanta aan joogno waktiga maanta aan joogno miyaa ka adkaa oo ka dhib badnaa xilligaas mise dadka iyo waddaniyiinta xilligaa joogay ayaa ka howlkarsanaa kana aqoon badnaa kana wadanisanaa dadka hadda jooga waa midkii waxa weye horta dadka hadda joogaa dad jira maaha dad taariikhlana maaha dad dadkaagi dadkaan wax la seer dhigi kara maaha dadkaa waxaa iyadoo isticmaal jiro oo la dilaayo oo la xiraayo oo shaqada laga eryayo oo xabsi lagu tuuraayo wax walba lagu samaynayo ayay soomaalinimadooda mataqaanaa isaga ayay u dagaalamayeen xoolahooda ku bixinayeen oo u dhimanayeen oo wax walba ay samaynayeen dadka halkaa jirana dowladnimadii iyo qarnimadii burbursheen qabiil bay ka doorteen iyo shaqajaannimo iyo tuugnimay ka barteen ayayayay ka doorteen iyo jaajuusnimo iyo shisheeye inuu shaqeeyaan bay ka doorteen qarnimadii mataqaana iyo dowladnimaday dadka usoo dhinteen usoo dagaalamay marka dad la soo dhigi kara ma ahayn iyo dad sii dogtoona aqoonta kuwaana aqoon badan oo tacliim badan laakiin aqoon xuna raqiisoo waxba aan tarayn bay mataqaanaa meel la odaayaan oo qanaduusnimo aan waxba tarayn marka waxa weeye wax lasordhigi kara maaha iyo wax lasheegi kara maaha waxaan garanayaa dad mataqaanaa isheegeen jirkooda leelada calaamadeeda ku xiranaya oo inta isku dilaya oo le jirkayga miaan meel kale ku aaminimay calaamada leelada dadka meeshaasay gaarsiisanaya gabdhugu namay hadli jirnin oo dhalinyaro ahayn oo leegaan ahayn oo sama xirayn calaamada leelada namay hadli jir canduurta ku waa ka dhaqaaqi marka dadkaas waxa weye gabdhuhu munaayadahooda geli jireen iyo mataqaan dhegahooda iibin jireen masruufta la siiyo ayay nusi leelada ugeyn jireen marka waxa weye dadkaasi dadk dad laisku nisbayn kara maaha iyo wax isu dhow midda toona marka dadka hadda jira dad dulliya weeye oo wada jaajuus ah oo wax daran ah oo shisheeyo u wada shaqeeya oo liita weye oo wax ka liita aana jirin weligeyna ma arki dad noocaan oo kaa dadka hadda jira waa gartay maxaa ugu wacan bay kula tahay ma garana wax waa dilo waa qarinta baan qaran waa qarantabna waxa weeye qaranimada baa naga baaba'day qabiil iyo tuugnimo iyo srajan waxa la yidhi reer hebel baa watay hebel reer hebel baa watay hebel reer hebel baa watay hebel reer hebel yacni wax kalaba la garan maayo markaasaa nin walba wuxuu tartamaya inuu isticmaal jikada ka galo iyo waxay ka dhigeen mataqaana usan aaminsanayn dalkii dadkiisii sharaftiisa midna usan aaminsanayn haba yaraatee wax la samayn karo oo waktigaas iyo dareenkii wadaninimo ee xilligaas jiray iyo maxaanku idhaahdaa dal jacaylkii iyo waddan jacaylkii lagu soo celin karo xilligaasi jiray ma jira dadka soomaalida kulli kama ay dhammaan wadaniyadii dan jacaylkii dad badan oo jecel wadanka iyo midnimadaa jira laakiin organisasyoona midaysan male kalsoonidiina waa dhimatay oo is-aaminkiibaa yaraaday marka haddii organisasyoon wadaniyu abuurmo oo xisbi wadaniyu abuurmo oo ururiyo dadka muwaadiniinta ah dib baa loo soo noolayn karaa wadanadii soomaalinimada qof kastoo la sheekaysiyo dareenka waa raba wadaniyada laakiin waxa ka adkaaday midka ku shaqaysanaya shisheeyaha u shaqeyna danaysaa qabyaaladii qurb waxaa lagu dilay soomaalida sinaasina laba qodob qabiil siyaasadeysana derse lagu raadinayo iyo diin siyaasadeysana derse lagu raadinayo ayaa soomaalida sinaasina bishxar gaasiisay dadka soo xeray marka in laga baxo soomaalnimadii qarnimada soo celiyaa loo bahay intaad ka xorowdaan qabyaalada iyo waxyaalaha lamidka iyo danaysiga midnimo iyo wadajir usoo jeedto xoriyadiini sharaftiini soo ceshada oo midooba isjeclaada oo mataqaana qaranimadiini iyo midnimihii mafciskiini soo ceshada laisku aqoonsa intaasaan ku leehay
barnaamijka martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa maxamed cabdi yuusuf ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xildhibaanna ka ah baarlamaanka federaalka soomaaliya ee xilligan inta aynu mar kale kulmi doonnana waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay haaruun macruuf